waxaan dareynaa in habdhowrka maamulka shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa amniga goluhu ku dhex milmaan khilaafka guddoonka iyo xildhibaanada golaha annaga oo ilaalinayna nidaamka xarumaha golaha iyo wadajirka guud ee xubnaha golaha ayaanu soo saarnay qodobadan hoos u qeexa kow in maamulka golaha ee uu ugu sarreeyo xogeeyaha guud mas-uul ka yahay hawl socodsiinta go'aamadoodu ka horreeyeen khilaafka isla markaasna aysan fulin karin go'aamo maamul ama maaliyadeed oo guddoonka iyo xafiiska golahu ka wada tashan labo in xildhibaanada kale aragtiyada duwan aysan u isticmaali karin kulamadooda siyaasadeed howlka shirarka guddiyada ee villa hargeysa saddex in xarumaha golaha shacabka in xarunta golaha shacabka ay u dhaxayso dhammaan xubnaha golaha lagana ilaaliyo in koox aragti gaar ah wadata u adeegsato hannaan guddoonka iyo xafiiska golahu isku waafaqsanayn waa golaha guud weeye xarunta afar in maaliyadda iyo miisaaniyadda golaha loo maareeyo hannaan la isku waafaqsan yahay oo ay ka wada tashadeen guddoonka iyo xafiiska golahu shan in aanaan aqoonsanayn guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda oo la kala diray kii novembar annaga oo u soo jeedinayna guddoomiyaha golaha in uu guddoonku ka heshiiyo dhismaha guddi adhoc ah oo waajibkiisu ku eg yahay maaraynta miisaaniyadda iyo xisaabo xirka iyada oo la adeegsanayo faritaanka qodobkiisa xeer hoosaarka konton iyo lixaad faqradda shanaad waxaan diyaar u nahay inaan si deg deg ah uga wada shaqayno dhismaha